how the countries from around the world can help Somalia to ujeeddada ayaa ah sidii caalamka iyo annagu aan uga caawin lahayn soomaaliya dib u dhiska iyo xoojinta ciidamada soomaaliya tani waxaan rajaynayaa inay suuro gelinayso qaabaynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si dadka soomaaliyeed ay u helaan ciidamo lagu xisaabtamo awoodna u leh xaqiijinta amniga waddankooda iyo in ay ka difaacaan dalka maleeshiyada al-shabaab waxaan kaloo aan haysanaa heshiis aan ku tababarayno qaar ka mid ah ciidamada soomaaliya waxaan abuurnay hal bitalyan oo ah ciidamo gaar u tababaran waxaan rabnaa in aan dhisno ciidamo kale waxaan kale oo aan taageernaa siddeed kun oo ciidamada soomaaliya ka mid ah kuwaas oo aan siino gaadiid cunooyin iyo faker si ciidamada soomaaliya u difaacaan dalkooda the Somali army uh, protect the Somali people. Well, thank you. We've been very busy uh, in the past year.
sanadkii tegay aad baan mashquul u ahayn waxaan u malaynayaa natiijada howlqabadkeenna inuu aad u wanaagsan yahay I think the most important thing we've done over the last year is to
waxay ila tahay wixii ugu muhiimsanaa ee aan qabannay inay ahaayeen bixinta saddex boqol oo milyan oo dollar oo loogu talagalay gurmudka bini'aadamnimada soomaaliya uh, as you and your listeners know the sida aad og tahay amaba dhegaystayaashu la socdaan sannadahan soomaaliya waxaa ka jiray abaar taasoo saamaysay nolosha malaayiin qof oo soomaali ah kuwaas oo u baahnaa caawin waxaana dowladda maraykanku ay gaarsiisay cunooyin lacag adeegyo caafimaad dadkaas la dhibaatoonayay abaaraha waxaana rabnaa in aan sii xoojinno waddada aan ku caawinayno qoysaskan and we hope it stays that way